بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك واحتمله فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث السابق المسروق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورة عن الثقات وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار waxaan ku soo guda jirtay kitaabkii ahaa usuul sunna maadaama cashirkan iyo cashirkii hore ay xoogaa calaaqa leeyihiin hal maran soo dul marayna kii hore ayaa la yidhaah wuxuu yuri shiku marka wa min asunati laazimati sunada laazimada waxaa ka mid ah oo waajibka ah allatii sunadaasoo man taraka minhaa qofkii ka taga xaggeeda khaslatan qayb ka taga lam yakun min ahlihaa ou sunada ahalkeeda uusan kamid noqonaynin aliimaanu bilqadar yaa kamida macnuhu saas ku raacaa ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة انت انت وضح اذا لم يكن من اهلها معناها انت فرا لغو معناها بس marka hadalku wuxuu ahaa min sunnati laazima sunnada waajibka ah waxaa ka mid a allatii sunnadaas oo man taraka minha khaslatan qayb ka mida qofkii ka tagaahu lam yakun min ahliha ahalkeeda uusan ka mid noqonayn waxaa sunnadaas ka mid a aliimaanu bilqadariya ka mid a khayrihi wa sharihi in la rumeeyo waaltasdiiqu bilaxaadiisi fiihi iyo in la rumeeyo axaadiista ku soo aroortay qadarka iyo waaliimaanu bihaa iyo rumayn la rumeeyo adiladaas iyo axaadiistaas laa yuqaalu lima ashyaadaas axaadiistaas nabig kusoo aroortay calayh isalaatu wasalaam sugan lima lama dhaho walaa kayfa lama dhaho inama huwa tasdiiqu waliimaanu bihi bihaa shanigu wuxuu yaha la iska rabaayo rumayn leh rumeeyo axaadiistaas waay waman lam yacrif qofkaan aqoon tafsiir alxadiidi xadiid axaadiistaas kamida tafsiirkiisa qofkii aqoon waayana oo wayabluqhu uusa gaarin caqluhu caqligiisu jiran ama jaahilkaah inuu axaadiistaas fahmo uusa gaarinna faqad kufiya dalika axaadiista waxba yuusan radinin axaadiista waxba yuusan inkirin kaas waa laga kaafiyey faqad kufiya dalika arrinkaas waa laga kaafiyey waxkima lahu waana loo sugay oo axaadiistii raga u fahmay facalayhi aliimaanu bihi isaga waxaa laga rabaa inuu rumeeyo iyo watasliimu lahu iyo inuu uhogaansamo xadiidka milu xadiidi saabiqu lmasduuqu xadiidkii cabdillahi bn mascuud oo ka hadlaayey caloosha hooyada ilmuhu heerarka ay ku marayaan iyo kadib wixii la qoraayey oo maaragta ku saabsanaa qadarka ku saabsanaa iyo wamilu maa kaana milahu fi lqadari iyo wixii isagoo kale ah oo qadarka qadarka ku saabsan iyo wamilu maa kaana wixii ahaaday milahu isagoo kale oo fi lqadari qadar ku saabsan adilada isagoo kale oo qadar ku saabsanna waa in la rumeeyo samcan wafaacana la yidhaahdo iyo wamilu axaadiisi ru'yati iyo axaadiista aragtida alle la arkaayo qiyaamaha oo muminiintu ay arkaayaan ku soo aroortay kullihaa dhammaanteed wamilu axaadiisi ru'yati iyo sida axaadiista ru'yada ku saabsan oo kale ru'yada waxaa laga wadaa aragtida dadka muminiintahu qiyaamaha iyo jannada ay ku arkayaan allah subxaanahu watacala ee caasaadka qiyaamaha qiyaamaha aragtida muminiintu iyo alla arkaaya waa caqiidadaas masuxa waljamaaca axaadiis fara badana kusoo aroortay aayado qur-aana kusoo arooray oo ku jira arrinta maarata masalada ku sugan ama masalada loo ilaahi subxaana watacala uga hadla waaya wa milu axaadiisi ru'yati kulliha iyo axaadiista ru'yada iyo aragtida muminiintu ay qiyaamaha alla arkayaan axaadiista kusoo aroortay kullihaa dhammaanteed in la rumeeyo waayo caqiidada ahlusunna waljamaaca iyo waxyaabaha la iska raba in la rumeeyo wain nabat wain nabat can ilasmaaci ushiiku wastawxasha minha almustamicu wain nabat haba ka fogaato axaadiistaasi oo ha ka boodo can ilasmaaci maqallada maqalladaba ha ka fogaato maqalladu waxaysan maqli jirin ha noqdeen waxaa laga yaabaa axaadiista qaarkood inaan qofkaanu ushore u maqli jirin goob ahlu bidac uu iska joogi jiray axaadiistaanba aan la soo wari jirin oo la sheegi jirin waxyaabo kale dadka lagu shugi jiray markii koobaado xadiiska u maqla xadiiskan u yahay haddii xadiisku wa sugan yahay weligiis ba sooda ka hor maqline inuu rumeeya waajiba wain nabat haba ka fogaato axaadiistaasu can ilasmaaci maqallada dadka wastawxasha minha almustamicu wastawxasha ha ka dido minhaa xaggeeda almustamicu qofka dhegaystaah mararka qaara qofka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in caqiida faasida ay hormarto markaasi markay xadiis nabi maqlaan calayhi salaatu wasalaam ay didaayaan maalan xadiiskii shahil afraay oo kale yanzilu rabbuna subxaanahu watacaala xadiiskii ahaa rabbigeen waa soo degaa markay maqlaan awalaa waxaa laga yaabaa dadka qaar in la yidhi calaamadaha lubidaca waxaa kamid a inay aaminsan yihin in ilaahay soo dego kadib wuxuu maqlaa xadiis ah yanzilu rabbuna xadiisku waxbuu ku yaallaa muttafaqun calayhi waayo bukhaariyo muslim uu ku yaallaa oo haddana arkaa bukhaariga muslim iyo xadiisku inuu saxiixyaa fiirihu maaye balaayada qalbigiisa hore ugu jirto fiirina markaasuu le waxaan war maaha warkaan ha loo kaaso qalbigiisa dhan waa kadida hadalkaan hadalka nabiga calayh isalaatu wasalaam marka shiiku wuxuu leeyahay asmaacda dadka haka fogaato shaygaan haka fogaado xadiiska aan waxaysa maqli jirin ha noqdo markay maqlaanna hadday rabaan haka dideen laakiin dadka kadidaya yihiin ma dadka qulubtooda ay jiran tahay amase dadka qulubtooda ay fayoodahay waaye xadiis nabi calayh isalaatu wasalaam qofka markay maqasho baagage oo nace oo isle xadiisku wuxuu sheegaa suurtagal maayo matalan xadiiskii mucaawiya oo nabigu gabadha uu ku lahaa ayna allaahu xadiiskaasoo kale xaguu ku yaallaa saxiix muslimka ayna allaahu ninay meel ugu taallaa ilaahay ayna wax laguma weydiiyo qofkii ayna yidhaahdana waa dembaaba ayna allaahu qofkii yidhahda waa dembaaba meel ugu taal markaasuu qofkii wuxuu maqlay waxaas loo sheegi jiray oo waxaas u qoraayeen ayna allaahu xadiiskii saxiix muslim ku yaalla waa la yaaba soo maa si awalo balaayo loo dhigay balaaya u horreeyey qofka marka kadide axaadiistaanoo kale waa qof marka hore jiraneed ee qof marka hore fayoobeed oo qalbigeeda uu nadiif ah xadiis nabi ka didi maayo xadiis nabi ka carari maayo marka shiiku wuxuu yidhi xadiiska nabiga hadduuna nabiga ka sugnaaday calayhi isalaatu wasalaam in la aqbalaa waajiba wain nabat cani ilasmaaci axaadiistaanu dhagaha dadka qaarkoodba ka fogaatee oo yaan la maqli jirine wastawxasha minha almustamicu midka dhegaysaa xadiiskana haba kadida axaadiistaane waxaa kadidahuna waxaan yidhi waa wixii awal jiranaayo waay wainama calayhi qofkan maxaa dushiisa ah muminka dushiisa waxa ah aliimaanu bihaa axaadiistan inuu rumeeya waajibku ah qofka aliimaanu bihaa wainama calayhi qofkan waxaa dushiisa oo ku waajiba aliimaanu bihaa axaadiista inuu rumeeyo waan laa yarudda waxaa kaloo ku waajiba inuusan radin uusan celin minhaa axaadiista xaggeeda xarfan hal xarf inuu iska celin oo waaxidan keligiisa axaadiistan aan soo sheegnay oo ku saabsan qadarka iyo aragtida alla la arkaayo qiyaamaha muminiintu ay arkayaan qofku markuu maqlo waxa waajiba u yihi shiiku aliimaanu biha axaadiista inuu rumeeyo iyo wa anlaa yarudda inuusan radin minhaa xadiiska xaggeeda xarfan uusan ka radin sida camr ibnu cubayd aan kasoo kusoo marno oo kale hal xaraf inuusan radina waajib ku ah oo waaxidan keligiisa hal xaraf la radima la celin maa dhammaan waa la aqbalaa marba hadduu nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam nabigu laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa wuxuu ka hadlaayo marka waa in hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam duubduub loo laqo waay hadalka nabiguna waa daawo dhammaantiis wax cuduru kuma jiraan ciddii cudur ka malayda hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kala socdana ayadaa bugta cudur waxaa haya weliba dilaay ah oo qaatila qaatila hay wainama calayhi aliimaanu bihaa wa an laa yarudda inuusan radin minhaa xarfan waaxidan hal xarf inuusan ka radin iyo wakayrihaa ayada kayrkeed oo min alaxaadiisi ah alma'suurati can istiqaati laftirkeedana in la rumeeyaa la rabaa waxaa la rumaynahuma axaadiista ku soo aroortay qadarka iyo ru'yada alle miyaa keliya maya iyo wagayriha axaadiistaas keyrkeed oo min alaxaadiisi ka ahaatay axaadiistii alma'suurati laga soo guuriyey can istiqaati dadka iqaadkaa laga wariyey axaadiistii nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo iqo iqo ay ka wariyeen ilaa nabiga laga gaarsiiye calayhi salaatu wasalaamna ayagana waa in la rumeeyo hal xarafna aan laga radin axaadiistaas oo dhan waa la qaadana axaadiis nabiga ka sugnaatay waa calayhi salaatu wasalaam mar baa hadii xadiiska nabiga ka sugnaaday hadalka nabigu xaq waaye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray markii dadka kaatibkii xadiidka qoraayey dadka qaar ay tashwiishiyeen oo yidhaahdeen nabigu bashar waaye wax walba u yidhaha ma iska qori bal kala sooc waxa uu leeyahay maruu xanaaqa maruu xalkiisu yahay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ogtag waladii nafsii biyadihi laa yakhruju min hada ilaa xaqun qorow yidhi ilaah baan ku dhaartee inaan afkayga uusa ka soo bixin waxaan xaqahayn ka soo bixi maayo waxaan xaqahayn afkayga kasoo bixi maayo qor markaasaa nabiga wax walba ku qowlo calayhi salaatu wasalaam ala qoraayo nabigana waa la ilaalaayey waa la ilaalinayo ilaha dhowraay subxaanahu watacaala wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxin yuuxa ilah ilahi subxaanahu watacaala maaha waxaa nabiga uu ku hadlaa hadal naftiisa ka ahaaday maane hadal waxyo waaye wax la kala sooca marka maaha hadalka layska kala soco oo layska fiiriyo maxaqa mase waa baatil la yidhaah waa hadalka aan maaragtay aan hadalka nabiga ahayn hadalka makhluuqon hadalka nabiga ahayn oo aan nabi ilahay hadalkiis aan ahayn waa la iska fiiriyaa laakiin hadalkii nabi ilaahay maxaad ka kala sooci waxyiba waaye ama qur-aanka la kala soocaa sida aan qur-aanka loo kala soocin aan sunnadana loo kala soocin qur-aanka ilahay waa kalaamullah waa xaq dhammaanteed sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaamna waa waxyi min allah laftifkeedu waa xaq dhammaanteed waxyooyinka markii laleeyahay labada waxyi waa labadee waa kitaabka iyo iyo sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam ahlubidicu marka waxyaabahay ku daliishan yihin waxaa ka mid a inay qur-aankana kala soocaan oy qaarna rumeeyaan qaarna beeniyaan sunnada nabigana calayhi salaatu wasalaam saasoo kale ay yeelaan sunadii nabiga marka qaar waxay leeyihin waa daciif xadiidkii suganayo daciifaaya marka dhan qaarkii daciifi waa tadciifi waayaanna waxaa leeyahy macnahooda lama fahamsana mararka qaarka haddii kale waxay leeyihin macnihiisu waa la fahamsan yaha lakin macnihiisuda daahirka maan saas waay saas waay boqol xadiid oo isku wada macno ah oo isku wada alfaad ah oo isku shay tuse ay dhammaantood la wada dagaalamayaan waxaa leeyahy macnaha xadiidkana waa saas kaasna waa saas kulli waa la wada leexaa dhammaan waa la wada leexaa col iyo dagaalay ku jiraan inay la qabaan hadalka ilahay hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka marka mu'minka o muslimka o sunniga waxaa laga rabaa inuu isdhiibo kitaabka ilahay sunada nabiga isdhiiba calayhi salaatu wasalaam wax walbo ilaahay uu sheego iyo wax walbo nabi maxamed uu yidhaha calayhi salaatu wasalaam inuu aqbalo wax wara iyo doodan uusa ka keenin see muslimnimadiisuba waa saas qofka waa muslim markuu le waa muslim macnaheedu waa maxay waan hogaansamay waay waa isdhiibay allaha isku dhiibay subxaanahu watacaala ilahayna rasuul kuusoo diray rasuulkaas allah uu kusoo diray dariiqiiseed alla ku caabude adiga ilahay adiga toos kulama hadlin alla ma ada arag lama ada kulmin kuuma waxyoon rasuulaa idiin dhexeeyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalkii allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkii uu kuusoo diray haddaad ku kalsoonaa weyday muslimnimada ad sheegay waa maxay muslimnimada ad sheegay waxba maama waayahay iyo wakayrihaa iyo xadiistan keyrkeed oo min alaxaadiidi ka ahaatay alma'suurati lasoo guuriye can isiqaati laga soo guuriyey wixii daciif oo daciif wa anlaa yukhaatima qofka waxaa ku waajiba muslimka anlaa yukhaatima axadan axad inaysan la doodin walaa yunaadirahu usan munaadaro la gelin walaa yatacallama aljidaala jidaalkan iyo dooda uusa baran faina alkalaama maxaa yeelay kalaamka fi lqadari qadarka ku saabsan iyo waru'yati aragtida alla la arkaayo qiyaamaha iyo walqur'aani qur'aanka ilaahay iyo wakayriha iyo iyaga kayrkood oo min asunani sunnooyinka ka mid a makruuhun shay makruuhoo xaaraam ah waaye wamanhiyun canhu waana layska reebay laa yakuunu saaxibuhu qofka hadalkaas ficilkaas sameeya oo saaxibu doodaahuna ma noqonaayo wa in asaaba bikalaamihi hadalkiisaba ku asiiba sunnata sunnada ha ku asiibe min ahli sunnati sunnada kamid noqon maayo halkeeda xataa yadaca aljidaala jidaalka ilaa uu ka tago wayusallima wayu'mina bilaathaari aathaarta ku rumayna shiku haddana wuxuu ka hadla waxyaaba ku saabsan dooda iyo khilaafka la isku khilaafo kitaabka ilaahay iyo waxyaabaha qadarka ku saabsan iyo ru'yada alle la arkayo qiyaamaha iyo qur-aanka ilaahay iyo marka wuxuu yihi walaa yunaadir anlaa yukhaatima qofka waxaa laga rabaa inuusan doodin axadan axad la doodin axad la doodin maayo walaa yunaadirahu lana munaadaro maayo walaa yatacalam yatacallama aljidaala doodana baran maayo dooda jidaalka kutub lagu bartaa jirta kutubtaas waa kutubtee waa cilmiga cilmi kalaamka liya cilmi falsafa wax macnaa male wax barakaana male balaayana kama horeyn markii dadka muslimiinta cilmigaa la dhex keenay yuunaagga iyo giriigga iyo halkaasaana laga keenay waana cilmi doodba ku salaysan dhammaantiis iyo falsafad qofkii alla badbaadiyo mahane inta kalena dadku hadday dhex dabaashaan ay siibaayaan ka dhex baxaayaan dadka muslimiinta dhexdooda masiibay u dhex baxayaan qofkana shakiyaaba ku abuurma marka u dambaydana waswaasaaba qofka waxaa ka gala diinta wixii caqligiisu suga maana wax kalan diinta inuu suga maba ogolaahayo wuxuu le shaygaan caqligu keeni uma caqlaanina waa caqligu shaygan keeni uma ilaa caqligiisa ay ka dhaadhacdo shaygan xigmadiisa uu ka fahmaana rumeyo uma marka dambe marka cilmi fiican ma walaa yatacallama aljidaala dooda bara u maayo falsafada faina alkalaama maxaa yeelay fi lqadari hadalka lagu hadlo qadarta dhexdeeda oo si baatilo loogu hadlo ama dood aan fiicnayn oo qardajeexa lagu doodo iyo waru'yati aragtida alle qiyaamaha la arkaayo iyo walqur'aani qur'aanka kalaamullahi miya musamaaha ama kalaamka qur-aanka dhanba lagu doodo oo laysku hor keeno iyo wakayriha iyo intaan kayrkeed oo mina sunani sunnooyinka ah iyo sunnooyinka kale dooda laga doodo iyo muranka laga murmaayo makruuhun waa shay makruuha oo muxarama wa manhiyun canhu waana shay layska reebay dooddu hadday tahay mid xigmadaysan oo dadka doodaah oo ay rabaan inay xaqa gaaraan bilatii hiya axsanuna lugudooda madax adeeg iyo canaadna uusan meesha jirin iyo qararaac iyo calo iyo dagaalana uusan meesha imaanaynin wax dhiba male kitaabka ilaahayna ku taallaan waxba dhiba male taas laakiin dooddu hadday noqoto dood nin walba hu muqihiisa ku muujina nin walba u rabo inuu taageer taageerayaasha ku badsado shubahaadka nin walba uu diyaarsan yahay nin walbahuna uu rabo inuu wax ku jiito doodaha noocaas oo dadku hadda doodaha ay doodaan u badan sharcigu ma qabo mana la ogola waana soo marnay waana noo imaan doontaa ama qur-aanka ku saabsanaadeen ama meel kale ha ku saabsanaadeen in qur-aanka ilaahay iyo qadarta iyo waxyaabaha ku saabsan ta lagu doodo qur-aanka hadba qofkuba ay aayad ka soo qaadato ee qur-aankii laga dhigo wax isagu diriirsan ee la yidhaha aayaddan markuu keeno qofku aayaddaana kasoo horjeeda tanna tanaa kasoo horjeeda la yidhahdana wax sharcigu waa sharciga waafaqsan maa nabigu calayh isalaatu wasalaam rag waxa uu arkay kusoo baxay ee qur-aanka ku dooda oo saxaabadiisii ka mid a nabigu waa cadooda calayh isalaatu wasalaam wejigiisa waxaa moodaa la yidhi in hal xabo rumaana lagu bajiyey rumaanku waa mira guduguduunya in lagu bajiyaad mooda waa gudubta nabigu calayh isalaatu wasalaam wejigiisa markaasaa nabigu wuxuu yidhi aturiiduuna an tadribuu kitaaba allahi bacdahu bibacdin aturiiduuna an tadribuu kitaaba allahi bacdahu bibacdin war ma waxaad rabtiin maanta kitaabki ilaahay inaad isla dhacdaan oo qaarkiis qaarka kale aad la dhacdaan markii ninkaanu aayad soo dhisado kana aayad keeno kana aayad keeno iskana soo horjeedaan qur-aanka miyaad kasoo horjeeda iskama soo horjeedo marka saasan joojiyu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam saasan joojiya aada yeelaydaan dooda noocaana dadka qaarkoodna heer waxayba gaareen qur-aanka ishorkeenka iska horkeenayaan iyo dooda lagu doodaa waxaaba la gaaray markii dambe heer waxaa la gaaray in la yidhahdo qur-aanku waa isbeeniyaa caamada qaarkood heer waxay gaareen ay aaminaan inu qur-aanku isbeeniyo markaasaad aayad markaa daliiliyo maalan ama ay aayad maqlaan nin akrina oo fasira waxa uu sheegay markuu aqoowayo wuxuu leeyahay aayaddan aayaddii beenayday aawey aayaddii beenayda ku xiji aayaddii beenayda kuaa ku xigtee waxaa laga yaaba inuu ka wado aayaddii nasakayday aayaddan waa la nasakay inuu ka wada suurtigala aayaddii marka aayaddan nasakday aawo ama nin ahlu bidaca u sheeg ku xumeeyo waxaa la yidhi intaas aan kuu sheegay xaqu iyo diintu yahay intaas intaan ahayn oo dhan wax la beensho waaye aduu iska beeni aayad beenina waa waa burunti waa diyaar keliya qofka kuu timaado ood cilmigeeda fahmi weydo ood cilmi ku gaari weydo oo waxaa kuu sheegin kuu sheegta waxaad tidhaahdaa ilaa kaaga sheegaan wixii aan kuu sheegay waxaad tiraa wixii aayaddan beenaaya keen marka saasuu leeyahy wixii beenaaya keen wixii beenaaya keen qur-aanka ilahay sama beeniyey qur-aanka ilaahay yaa isbeeniyey hadalka uma kufriyaa masawaa iimaan wa kufri wa hadalka qur-aanka ilahay isbeenshay isma beensho qur-aanka ilahi subxaana watacaala dadka caamada marka maxaa gaarsiiyey inay tidhahdaa qur-aanka yaa isbeeniyey maxaa gaarsiiyey dooda la doodaa waa marka sheikhu wuxuu yidhi walaa yunaadiruhu walaa yatacallama aljidaala fa ina alkalaama maxaa yeelay kalaamkay hadalka fi lqadari qadarka ku saabsan qadarta ilaahay aan soo marnay shalay waxyaabaha ku saabsan iyo dooda lagu doodo iyo wa ru'yati aragtida ee alla la arkayo qiyaamaha iyo qaabka xumo loo fasiro iyo walqur'aani qur'aanka ilaahay qaabka haldanoo loo fasirayo wagayriha iyo iyaga keyrkood oo mina sunani sunnooyinkana kamida nabiga ka sugnaaday makruuhun waa shay makruuha shay walba daahirkiisa in loo daayo waay wamanhiyun canhu makruuh waxaa laga wadaa karaahatu tansiih lagama wado karaahadan ee karaahatu e taxriim waay waa xaaraama laga wadaa wamanhiyun canhu waana shay layska reebay laa yakunu saaxibuhu qofka saaxiibkiisuna ma noqonaayo oo doodayga ahi wain asaaba bikalaamihi asunna hadalka uu sheegaayo doodiisa markaasba sunnadaha kuwa asiibee min ahli sunnati ka mid noqon maayo shiiku arrinta waa ku adagya wuxuu yihi dadka dooda ku caan baxay oo doodayaasha ah oo meel walba dooda la taagan oo masaa-ishan mar walba inay ku doodaan diyaara uhu hadday rabaan masalada doodeeda xaqa ha ku asiibeene hadday rabaan masalada doodeeda xaqa ha ku asiibeene laakiin ahlu sunno noqon maayaan oo waxaysa ahlu sunno ku noqoyn dariiqa ay qaadayaan dariiqan dooda oo la fura oo muranka oo jidaalka ah dariiqa ahlu sunnaa maaha qofka marka waxaa suurtagala markuu dooda badiyo doodan inuu xaq ku gaaro waa suurtagal oo xaqii asiibo inuu xaqii khilaafana waa suurtagal labada mid kastoo kamid a xownaqa leeyahay shiku sunni maaha weli labada mid kastoo kamid a si hadduu xaqa asiibay wuxuu ku khaldan yahay waxa waaye doodan uu ka cada dhigtay doodan uu ka cada dhigtay ayuu ku khaldan yahay xaqii waa asiibay laakiin dooda uu kacada ka cada dhigtay ku khaldan yahay almiraaya waljidaal fi diin ina waa soo marnay masaladaas inaysa saxayn diinta is ilaahay aysa waafaqsanayn waxa looga cararaa waxa ugu weynna waa maxay yaa sheegaa waxa looga cararaa waxa ugu weyn faasida ay leedahay ee maaha khilaaf dadka muslimiinta dhex yimaada kow haye maxaa kale iyo qofka loo baqa diintiisa qofkan laftigiisa maantoona wuxuu leeyahay shubahaadu leeyahay la bandhigo shubahaad ninkii yidhahda ka warran xabadaha lagu tijaabsho qorayaan xabadihiisa anigaa lagu tijaabsho inay wax dilayaan in kale ee maalin walba isku dhiga xabadaha marka midna xabadaha ka duse haddii xabaduhu aanka kulligood ku wada dhici waayaan midaa ka duse marka dambe adna saasaad noqeen marka dambe waxaad noqeen mid boogaysanaad noqeen si nabra kugu dhacaya laa yakunu saaxibuhu qofka saaxiibkiisu oo doodda ay noqon maayo wa in asaaba bikalaamihi asunnata kalaamkiisaba sunnada ha ku asiibe min ahli sunnati ahlu sunnada kan mid noqon maayo asalka marka qofka waxaa rabaa inuu kitaabka ilahay sunnada nabiga kitaabka diinta ka qaato waxbana uusa dood u baahan hadalka ah in qofka la rabo marka hore markuu wax rumaynaa waxa inuu ka doodo oo lagala doodo markii lagala doodo kadib ou murmo u ku murmo ou rumeeyana waa hadalkii falaasifada iyo dadkii ahlubidaca ahay waa saxma doodun waxba barakaa ma keeno xataa yadaca aljidaala ilaa u jidaalka taga wa yu'mina bilaathaari aathaartana uu ka rumayna xataa yadaca aljidaala ilaa uu dooda ka tago iyo muranka wayusallima ouna hogaansamo naftiisa hogaamiyo oo isku dhiibo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista wayu'mina bilaathaari aathaartana uu ka rumaynaa qofkaas ahlu sunna noqoma intuuba isleeyahay adoon xadiidkan ka doodin haddaad rumaydo waad ku hallaabee waad ku hallooce ee ilaa aad dood ka marido xadiidkan ood ka muranto ood ka hagaagsanto oo aad doodda ku adkaato xadiidkan ha rumaynin intuu isleeyahay ahlu sunna maaha ahlu sunnada calaamadaheeda waxaa ka mid a in qofka uus yidhaahdo xadiidku hadduu nabiga ka sugnaaday alayh isalaatu wasalaam oo duuduub u qaato xadiidka nabiga alayh isalaatu wasalaam wlqur'aanu kalaam ullah walaysa min makhluuqin halkaas ku jojeednaa wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillahi tawfiiq